horta run ahaantii waxa weeyaan dalka maadaama uu ku jiro xaalad micnaha degdeg uu ku jiro waxaa marka ka go-an dawladdu inay micnaha yani dadka u muujiso in isbeddel u dhacayo ayadoo runtii soddon soddon iyo kowdii wasiir ee golaha wasiirada lix iyo toban kamid a micnaha jegoodoodii jegodoodii ay kusoo noqdeen ilaa afar iyo toban kamid a micnaha jegada ay waayeen waxaa xusud badan maaragtay wasiirada jegada waayey waxaa kamid a sufyaan axmed ninkaas sufyaan axmed wuxuu ahaa wasiirkii wuxuu ahaa yani maaliyadda ayuu ahaa wasiirkii maaliyadda ayuu ahaa labaatanka sano ugu dambeeyey ninkan waa ninka lagu tiriyo ama lagu tilmaamo inuu yahay ninka ka dambeeya yani isbedelka dhaqaalaha dalka uu gaaray ka dambeeya maaragtay wuxuu ahaa nin micnaha yani dalka aada u furfuray wuxuu ahaa nin dalka dhaqaalaha maanta xooligu ku socda ka dambeeya u ahaa laakiin xaaladan hadda iminka timid yani waxa weye waxaa lagu waxay runta warbaahinta qaar ay qorayaan inaysan ahayn micnaa ninkan inuusan inuu kasoo inuu kasoo bixi waayo shaqadiisii marka waxaa lagu bedelay nin la cabdicasiis maxamed ee lagu bedelay wasiirka yani wasiirka yani maaliyadda noqday waxaa idin xusad badan ninkii micnaha yani caanka ahaa wasiirka yani ahaan jiray wasiirka maratay warfafinta ahaan jiray in la bedelay oo lagu bedelinayo nin la yidhaha gabra michael ee lagu bedelay nin bajri ah asalkiisana uu kasoo jeedo micnaha yani dadka oromada uu kasoo jeedo waxaa kaloo runtii idan xusid mudan in micnaha yani ilaa sideed sideed wasiir oo micnaha dadka oromada u badan iyana lagu soo daray golaha wasiirada lagu soo daray waxaa kaloo xusid mudan maratay in afar haween ayna ay kamid yihiin golaha wasaarada maratay marka dadka badana in arrimaha etoobiya waxay runtii dhahayaan wejiyadan cusub maxay ka bedeli doonaan xaaladda murugsan imanka dalka ka jirta aan arrintaa laftirkeeda ku weydiiye golaha wasiirada cusub ee la magacaabay maxay ka bedelayaan xaaladda murugsan ee dalka ka jiro marka loo fiiriyo dalabaadka ay mucaaradku dalbanayeen inta ay dawladda ay lahayd waxbaan qabanaynaa horta run ahaantii xaaladda imanka dalka uu marayo wax badan kama bedeleysa laakiin waxay muujinaysaa yani waxay muujinaysaa in yani caalamka loo caalamka loo muujinayaa inay dawladda ka go-an tahay micnaha inay isbeddel inay samayso oo marka ay ka bilowdo goli wasiirada ay ka bilowdo iyo maratay saas marka yani taa marka waxay muujinaysaa in yani ra-isul wasaaruhu uu doonayo in caalamka u muujiyo in isbedelo ay jiraan islamarkaana umuujiy dadka etoobiya inu muujiyo laakiin xaqiiqada dhabta waxa weeyaan dawladda waxaa loo baahan yahay inay yani wax ka qabato waxyaabaha ay tabanayaan dadka kacdoonka wada ama ha aadaan oromada ha ahaato ama maxaalada ha ahaadaan ama gambeella ha ahaadaan in yani dawladdu ay la fadhiisto dadka kacdoonkooda ay la fadhiisto oo ay dhegaysato oo waxay tabanayaan ay dhegaysato maaragtay taa ayaa runti ku habboon dawladda maaragtay in yacni dadkan tabanaya in la gacan bidixeeyey ay ka dhex muuqdaan golaha dawladda ay ka dhex muuqdaan tallaabadan wax xigta waxaa loo banaa dawladda inay qaado inay fasaxdo waxaa loo yaqaana political partieski xisbiyadii inay fasaxdo oo markaa doorasho xor ah oo loo dhan yahay ay ka wadanka oo si dhaba lagu tartamo ay wadanka etoobiya ay ka dhacdo marka ay noqoto in ciddii kusoo baxda ay noqoto cidda saxda ee dalka maamulka yani dalka micnaha majraha u qabanayo taa waxyaabaha dawladda loogu fadhiyay kamid tahay maaragtay waxyaabaha dadka ay tabanayeen ayay kamid tahay way fiican tahay in dawladda laisku saandheeyo way fiican tahay in la keeno rag waxqabadba leh rag wasiire waxqabad fiican in la keeno way haboon tahay way haboon tahay ra-isul wasiire ay ka go-on tahay dalka inuu dejiyo in la keeno way haboon tahay laakiin intaa keliya kuma filna xaaladda maanta dalka uu marayo waxay u baahan tahay rag samata bixi dalka ay u baahan tahay dalka etoobiya yani farahood ayuu kasii baxayaa marka waxaa loo baahanya dad micnaa samata bixin karayo oo dalka micnaa soo keeni karayo haddii marka taa la waayo adigoo marka ka eegayo wasiirada la magacaabay taariikhdooda iyo aqoontooda iyo tayadooda ma isleedahay waa ay noqon karaan kuwii loo baahnaa oo samata bixin samaynayo isla markaana waxaa xusud mudan wasiiradani inay ka tirsan yihiin xisbiga maamulaya dalka un inta badan hadda golaha wasiirada hadda u keeno cusub waxa weye waa rag aan ka tirsanayn yani xisbiya aan ka tirsanayn weeyaan waa rag technocrats ay u badan yihiin oo haba yaraatee aan ka tirsanayn yani axsaabta aan ka tirsanayn taa micneheeda waxa weye dawladda waxay umuujinaysaa in raggan ay magacaawday aysan haba yaraatee axsaab ka imanin taa taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan waxay ku xira raggan hadda imanka la magacaabay rag badan oo mutacalimiina ku jiro rag badan oo micnaha technocrats ayaa ku jira rag badan oo isdhihi karayo dalka micnaha wax badan bay wax badan bay ka bedeli karaan haddii la siiyo xornimada ay u baahan yihiin taa way runtii waxa weeyaan waa arrin macquula laakiin walaal waxa weeyaan etoobiya xaaladda maanta imanka ay marayso waa xaalad u baahan dadka kacdoonkooda in la fadhiisto la dhegaysto waxa ay tabanayaan haddaan la yeelin way adkaanaysaa micnaha yani qof in la bedelo qofka lagu bedelo xaalad wax badan kama kama bedeleysaa inkastoo dhalinyarada imanka la magacaabay ay yihiin dhalinyaro mutacalimiin ah oo dalka dadka ay ku kalsoon yihiin oo axsaab aan ka tirsanayn run ahaantii taas micnaha waxa weeyaan waxa waxay keeni karaysaa in dadka etoobiyaanka lagu qanciyo in raggan imanka loo dhiba talada ay yihiin niman karti hufnaan u leh inay dalka micnaha wadaan oo ay samatabixiyaan xaaladda imanka murugsan dalka u marayo